dalka Itoobiya oo marba marka ka dambeysa kusii xoogeysanayaan colaadaha u dhexeeya xukuumadda Addis Ababa iyo maleeshiyaadka mucaaradka ayaa waxaa la soo warinayaa in mid ka mid ah jabhadaha ka dhisan dalkaasi ay qaaday tallaabo ka dhan ah dowladda xabshida Itoobiya jabhadda amxaarada ee faano ayaa waxa ay bilowday beegsi ka dhan ah qoysaska xubnaha ka tirsan maamulka gobolka ugu magacaaban dowladda Itoobiya iyo cid waliba oo ku lug leh la shaqeynta xukuumadda Addis Ababa arrintan oo ay kooxda ku sheegtay in ay qayb ka tahay waxyaabaha ay kaga qayb qaadanayso dagaalka ka dhanka ah Itoobiya ayay durbaba maleeshiyaadka ka bilaabeen gobolka ilaa dhowr iyo toban ruux oo shacab ah ayaa la soo warinayaa in ay toogteen maleeshiyaadka amxaarada ee faano iyadoo sidoo kale dab qabadsiiyey guryahooda iyo beerahooda kana qaatay xoolo ay dhaqanayeen dadkaasi tani ayaa sababtay in gobolka uu martigeliyo barakac xoogan oo ay saameynayaan qoysaska xubnaha ka tirsan maamulka gobolka amxaarada ee ka tirsan dowladda Itoobiya